bsmi illaahi اraxmani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu kitaabkan aan in sha allahu tacaala halkan aan ku daraaseyneyno maanta oy taariikhdu tahay sideed iyo tobanka shawaal kun afar boqol soddon iyo shan hijriga waxaa la yidhaahdaa attibyaan fi aadaabi xamalati alqur'aan wuxuu ka mid yahay kutubta tarbiyada iyo barbaarinta ku saabsan qofka muslimka la barbaariyo kutubtaas ayuu ku jiraa oo uu alifay oo uu ka tegay alimaamu اnawowi raximahu اllahu tacaala marka la yidhaha alimaamu nawowina qof kasta waa yaqaanaa muslim ah caalamka meel walbuu kaga dhaqan yahay sida badan waana kitaabkii afaraad oo mowduucyadaas ku saabsan oo aan rabno inaan akhrino alarbacuun annawowiya waa akhrinay hadda ka hor riyaadu saalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami اnawowi waa akhrinay isagana kitaabu اladkaar lilimaami اnawowi isagana waa akhrinay kanna waxa uu ka mid yahay kutubtaas macaanidaas tarbiyada wadato ee uu alifay alimaam muxidiin abu zakariya yaxya bnu sharafin innawowiyu raximahu llahu tacaala kan marka kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay qur-aanka sida magaciisaba ka muuqato qofka qur-aanka xambaarsan aadaabta laga rabo sheegaa qofka baranayo iyo qofka waxbarayo iyo macalinka almucallimu waalmutacallim qofka mucallimka waxbaraya dadka iyo midka waxbaranayo labadoodaba aadaabta laga rabo ayuu tilmaamaa ummaddan nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam waa ummatu lqur'aan oo waa ummaddii qur-aankan loo soo dejiyeyba waa annaga oo isagii marka inaan akhlaaqda qur-aanka ku sifowno uuna faraayo sidii aan qur-aanka ula macaamili lahayn isaga laftirkiisa ayuuna baraa qofka hadduu xifdiyo musxafka hadduu rabo inuu ka aqriyo sida uu qur-aanka u aqrinayo waxyaabo aad u badan iyo cilmi badan ayuu musanifkan uu kitaabkan dhexgeliyey kuna soo koobay alimaamu nawowi waa iska macruuf waana mashhuur tarjamadiisoo dheerna riyaadu saalixiinka casharkiisa ugu dambeeyo cashar ku xigo oo deyl aan uga dhigay ayaan tarjamadiisoo dheer uga hadlay insha allahu tacaala halkaas aana qofkii rabo u kala soco karaa tarjamo yaraan un hadda ka bixinaya si kitaabka aan waqtigiisa u siinno magaciisa waxaa la yidhaahdaa yaxya bnu sharaf kunyadiisa waxaa la yidhahda abu zakariya naanaystiisana muxyidiin ayaa la yidhaahdaa nisbadiisana annawawiyu iyo annawaawiyu labadaba waa la yidhaahdaa waa la dhihi karaa wuxuuna asal ku dhashay nawaa qaryada la yidhaahdo oo dimashq tuulooyinka u dhow dhow ah oo ilal aanana jirto magacaas nawaa la yidhaahdana wadato meeshaas ayuu ku dhashay halkaasuuna ku dhintay kuna duugan yahay alimaamu nawowi raximahullah wuxuu ka mid ahaa a'immada cilmiga iyo ku shuhrowday iyo suhdiga adduunyada oo la yaraysto aakhirado aada loogu dadaalo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar dadka oo macruufka loo sheego munkarka laga reebo ummadda oo loo naseexeeyo hadday yihiin madax iyo hadday yihiin shacabba waxyaabahaasuu aad iyo aad uu ugu caanbaxay alimaamu nawowi kutub badan ayuu ka tegey oo qaarkood ounan dhammaystirin uu ka dhintay qaarna ou dhammaystiray arbaciinka ka mida riyaadu saalixiinka ka mida adkaarka ka mida kitaabkan aan hadda wadnaa ka mida minhaaju aalibiin ayaa ka mida oo fiqiga shaaficiga cumdo u ah waxaa ka mida rawdatu aalibiin oo isagana fiqiga cumdo u ah shaaficiga madhabta shaaficiyada waxaa ka mida imaamu muslim kitaabkiisau sharxay sharxu saxiix muslim waxaa ka mida sharxu lmuhadab oo uu ilaa beeca kusoo dhowaaday oo uu ka gaarsiiyey taqriiban baabu ribaa uu ku ekeeyey khulaasat laxkaam kitaab layidhaha axaadiis laxkaam ayuu leeyahay oo isagana uu salaada meelahaas gaaray oo uunan dhammaystirin wax badan qabyay ka ahaayeen wax badanna waa dhammaystiray shan iyo afartan jirowna ku dhintay afartan iyo shan sano waad dareemi kartaa waa dhallinyaranima la dhihi karaa haddana waxa uu alifay jaamacaad hadday isu tagaan maanta ma keeni karaan bal waxaa laga yaabaa jaamacaddu inay ku mashquusho kitaab ka mida isaga kutubtiisa sidii loo taxqiijin lahaa loo sharxi lahaa in loo bixiyo intaasoo qarasha lagu bixiyo intaas arday loo tafriiqiyo ayaa laga yaabaa isaguna marka wuxuu ka tegay intaan culumtan faraha badan ee qaarkood aan sheegay kutubta qaarna aanan sheegin ikhtisaar iyo gaabin darteed waxayna ku tusaysaa intii uu noolaana ilaahay magaciisa koro u qaaday oo waa laga faa'iiday isagoo nool isagoo dhintayna waa laga faa'iiday inuu isagoo dhintay laga faa'iidayna waxaana tusayo annaga isku beledna ma nihin isku meelna kama imaanin mana isku dhowin haddana maca daalika waana soo gaaray qofka ugu horeeyo marka uu bilaabo uu qur-aan dhammeeyo ama dugsi dhigto waxa ugu horeeyo la bara arbaciinka waay axaadiisul arbaciin isagaa iska leh marka ikhlaas fara badan iyo nusxi fara badan iyo diin ayaa ilaahay wuxuu ku siiyey magacaas dheer iyo in lagu intifaaco kutubtiisaana runtii aad ka fahmi kartaa isaga dhaqankiisa iyo qaabka uu wax u waday iyo kutubta uu qoray iyo waxyaabaha uu ka hadlayaa aad ugu garanay nin aad u xalaal meerad badan ayuu ahaa oo warac badan aad xaaraanta iyo shubhada uga dhowrsado ayuu ahaa maqaamaad fara badan buuna ku leeyahay arrimahaas iyo tusaalooyin aad iyo aad u fara badan alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala lix boqol soddon iyo kowdii ayuu dhashay lix boqol toddobaatan iyo lixdiina wuu dhintay shan iyo afartan jiruu ku dhintay shuyuukhdiisa waxaa ka mid ahaa ibnu malig saaxibu lalfiya waxaa ka mid ahaa shuyuukhdiisa ma raggii yacnii uu aad wax uga faa'iiday a'imo fara badan oo iyaguna aada loo yaqaano abu shaama ayaa ka mid ahaa abu shaamat almaqdisi raggaasaa ka mid ahaa iyo a'imo kaloo aada u fara badan arday badan ayuu ka tegey waxaana ugu caansan ibnu cataar calaa uddiin ibnu cataar oo uu kala dardaarmay kutubtiisaba inuu dhammaystiro oo isagana imaam jaliiloo weyn ah kutuba leh ardadiisana ninkaasaa ugu weynaa acmaal badanuu qabtay oo daaro badan oo daarulxadiid ahbu wuxuu ka noqday mas-uul ka noqday oo mudaris uu ka ahaa oo ay ka mid tahay ay ka mid tahay almadrasa alashrafiya meelaha uu qabtay ayay ka mid ahayd acmaashaasna marka wou lahaa zuhdiga iyo adduunya nacaybka iyo adduunyadoo la yaraystaana qaalib ka ahayd sidiisa iyo mar walbo aakhira iyo laga hadlo laguna fakaro ayaa aada qaalib uga ahayd cumrigaas shan iyo afartanka ayuu noolaa ma guursanin sidaa darteed wax aruura kama tegin mana guursanin laakiin ilaahayda wuxuu siiyey magac dheer oo hadda nin guursaday oo ilmo dhalay waxaa weeyaan in badanoo sidaasa isaga ka qiimo badanba leanna qof kastoo muslima akhrisanayo wuxuu ka tegey qof kastoo muslima dhahaya qaala nawowiyu raximahullah marka qofku dikriga wanaagsan iyo khayrka uu ka tago iyo islaaxa uu ka tago ayaa uga khayr badan ilmo u ka tago ugana fiican imaamu nawowi marka intaasaan uga gaabsanayaa kitaabkan marka gelaynaa kitaabkuna sida aan sheegnay wuxuu ku saabsan yahay qur-aan ayuu ku tacalluqaa wuxuu ka hadlayo waa aadaabta qur-aanka loola dhaqmaayo qofka macallinka waxa laga rabo ardayga waxa laga rabo qofka inta uu qur-aanka ku akhrisanayo sida u akhrisanayo soo ula noolaado qur-aanka sidii uu ula noolaan lahaa buu ka hadlaa maadada kitaabkiisa marka meesha uu wax ka soo qaadanayo waa qur-aanka sunnada nebiga axaadiidta mowduuca ku saabsan saxaabada taabiciinta culimmada aqwaashooda ayuu aada wax uga uga soo qaadanayaa halkaasaana asal u ah musanifka kitaabkiisan marka si koobanaan u akrinaynaa si wakhtiga aan haysanno uu noogu filnaado xalqana yacni darsina casarka kadib aan akhrinaynaa ee darsina maqribka kadib aan akhrinaynaa maxaa yeele waxa dhan marka lasoo koobo waa laba usbuuc marka laba usbuuc hal dersi haddii la dhaho laguma dhammayn karo waxaan isleenaha marka haddii laba laga dhiga maalin walbo waa dhammaanaya insha allahu tacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu noo fududeeyo sida bilowgiisa uu noogu fudeydiyey dhammaadkiisana inuu noo fududeeyaan rajaynaynaa in sha allahu tacaala bsm اllahi الرaxman الraxiim wbihi nastaciinu rabi yasir waacin intaas marka kitaabka qofkii qoraayay ayaa iska leh qaala shaykhu اlimaamu اlcaalimu الzahidu الdaabiطu اlmutqinu اlmuxaqiqu abu zakariya yaxya bnu sharafi bni muriyi الnawawiyu raximahu اllahu tacaala intanna sidoo kale waxaa iskale ninkii naasikhe wax qorayay makhduudka hadalka imaamu nawowi intuu ka bilowdaa marka alxamdu lilaahi alkariimi almannaan alxamdu ammaan lilaahi allay u sugnaatay allihii alkariimi deeqda badnaa almannaani ee galladda badnaay ee addoommadiisa galladaystay nicmaystay oo nicmo yacnii siiyey di tawli hodantinimo u saaxiib ah haninimo u saaxiib ah cudu u baahan yahay aynan jirin waalfadli dheeraadna u saaxiib ah waalixsaani iyo ixsaanna u saaxiib ah alladii allaha oo hadaanaana hanuuniyey liliimaani iimaanka nagu hanuuniyey oo iimaankii ayuuna tusay waana na waafajiyey qofka muslimkaa hidaayadu laba nooc waay hidaayatu dilaalati iyo hidaayatu tawfiiq qofka muminka labadii waa la siiyey marka dilaaladiina waa la siiyo xaq waa la tusay qalbigiisana waa lagu abuuray oo ilaahay waa ku abuurayo towfiiq iyo waafajinuu siiyey alleh marka wuxuu leeyahay allaan ammaanaynaa allihii iimaanka nagu hanuuniyey oo na tusay nana waafajiyey waa nicmo aad u weyn waa nicmatuliimaan oo dadka marka aad fiiriso iimaanka haysto iyo kuwa aan haysanin iyo marka aad ugu tadaburto iyo macaanida iimaanka iyo qofku wuxuu ka bedeli kara iyo aad baad ilaahay ugu shukrinaysaa waxaana weydiisanaysaa inuu kuu siyaadiyo kuguna dilo iimaanka nacam waxa ugu qiimo badanoo qofka la siiyey waa maxay yihiin waxa ugu fiicanoo lagu siiyey haddii lagu su-aalo haddii aad wax garanayso iimaan baad leedahay nacam culimmadii hore sufyaan ibnu cuyayna iyo waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray qofkii nicmada u haysto cunno iyo cabid qofka nicmada intaas keliya u haysto waa qof khasaaray waxna aan fahamsanayn ilaahay markuu nicamka tirinayay suuratu nicam suuratu naxli waaye wuxuu ka bilaabay nicmatu tawxiid ataa amru llahi falaa tastacjiluuh subxaanahu wa tacaala cama yushrikuun yunazilu almalaa'ikata biاlruuxi min amrihi cala man yashaau min cibaadih an andiruu anahu laa ilaaha ila ana fattaquun markaas kadib aa xoolo iyo cirka iyo dhulka iyo waxa beeraha iyo waxa alla dadka ugu nicmeeyey markaas kadibaa laga sheekeeyey laakiin maxaa loo hormariyey annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun oo towxiidkii baa koow laga dhigay marka inaan saas u fahamsannaha la rabaayo qiimo ay diinka uu noogu fadhiyo oo keliya aynan noqonin hebel waa u dhacatay wuxuu haystaa yacni daarow dhistay xoolow haystaa wuxuu cuno iyo wuxuu caba kama welwalo taas keliya haddaan nicmo ka dhiganna eber waay lianna nicmada qofka hadduu waayo wuxuu cuno ama uu cabo waa un dhimanaa intaas keliya waa khasaaradu haddii laakiin iimaan uu waayo naartuu ku waaraya walciyaadu billah ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naara kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu lcadaab marka inuu ku jiro cadaab weligiis oo meeshaas mustaqbal ay u noqoto aaday u xun tahay wa fadala diinanaa diinkeenna allihii diinkeenna fadilay dheeraad siiyey calaa saa'iri aladyaani diimaha inta ka soo hartay ka dheeraad siiyey wa manna galladaystay calaynaa annaga korkeenna biirsaalihi soo diriddiisa ilaynaa annaga uu noo soo diray xaggeenna akrama khalqihi khalqigiisa kan ugu karaamada badan calayhi isaga korkiisa ugu karaamo badan kii uu u jeclaa khalqigana rasuul nooga dhigay oo noo soo diray iyadana nicmo kale waa oo alle wuxuu leeya yacrifuuna nicmat allaahi uma yunkiruunaha nebi maxamedaa lagu fasiraa tafaasiirta qaarkood nicmada alle oo ay garanayaan yaqaanaan waa nebi maxamed haddana ay ku kufriyaan mushrikiintii carabta iyagoo garanayo yaqaanay diideen ay ku kufriyeen waana nicmo ilaahay usoo diray sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim alla mu'miniintii waa galladaystay waa u nicmeeyey markuu usoo diray rasuul iyaga ka mid a marka ilaahay nicmou noogu sheegay iyadana nicmada labaad oo alla iimaankana ka mida oo tii koowaad soo dhexgelaysa waxay tahay inuu alla noo soo diray nebi moxamed wa afdalahum kan ugu fadli badan ladayhi isaga agtiisa dadka xabiibahu uu noo soo diray kii uu jeclaa wa khaliilahu wadaygiisa uu noo soo diray wa cabdahu addoonkiisa wa rasuulahu ahaa muxamadan sala allahu calayhi wasalam famaxaa bihi alla wuxuu ku tiray nebi moxamed sababtiisa cibaadat alawthaan asnaamta caabudideeda ayuu ku tirtiray wa akramahu oo nebiga asmaadiisa waxaa ka mid ah ana almaaxi ayuu yidhi min asmaai rasuul waxaa ka mid ah almaaxi almaaxi marka macnaheedu waxaa aladii yamxu allaahu bihi lkufra waa kan uu alleh kufriga ku tirtirayo meeshaasu ka soo qaaday famaxaa bihi wuxuu ku tirtiray cibaadat alawthaan asnaamta cibaadadeeda wa akramahu sala allahu calayhi wasalama bilqur'aan wuxuu alla ku maamuusay nebigiisa qur-aankan qur-aankiibuu marka rabaa inuu ka hadlo muqadamaduu kugu dareensiina ayb baraacat listihlaal ayuu samayna almucjizati wa akramahu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku karaameeyey bilqur'aani qur-aankii almucjizati mucjizadiibuu ku karaameeyey almustamirati joogtada ahayd calaa tacaaqubi alasmaan waqtiga iscirbintiisa joogtada ku ahayd yacnii intii waqtigu uu jiraba mucjiso waaraysa waayo iyadana jirto oo habeen iyo maalin iyo qabow iyo kulayl iyo waqti xagaa iyo gu isdhaafdhaafayo dhan mucjisadan qur-aanku waa joogtaa allatii mucjisada oo taxaddaa bihaa uu ku cajsigeliyey alle aljinna iyo walinsa jinniga iyo insiga biajmacihim dhammaantood jin iyo insi dhammaantood waxaa lagu caajigeliyey qur-aankaoo kale inay la imaadaan waana keeni waayeen qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu cala an ya'tuu bimili hada alqur'ani laa ya'tuuna bimilih walow kaana bacduhum libacdin dahiira saasuu allah subxaanah wa tacaala uu yidhi wa afxama bihaa wuxuu ku aftiray jamiica ahli azayqi waadugyaan simbiririxashada iyo baadida dadkooda dadka u saaxiibka ah dhammaantood ayuu ku aftiray qur-aanka mucjisadaas waduqyaani kuwa xadgudubka u saaxiibka ahna waa ku aftiray ifxaam waxaa la yidhahdaa qofka marka laga xujo badiyo ou hadli waayo bis shib uu yidhaahda nacam marka qur-aanku wuxuu xujo tiray ou ka aamusiyey dadka ahlu duqyaanka iyo ahlu zayqa qur-aanka mucjiso waaye nadmigiisa iyo yacni macaanida ku jirto iyo waxaasoo dhan ma u babac dhigi karaan ayb wa jacalahu wuxuu ka dhigay alle qur-aanka rabiican buu ka dhigay gu liquluubi ahli lbasaa'iri aragtida dheer dadka u saaxiibkaa quluubtoodu wuxuu uga dhigay roob gu-ah oo kale waalcirfaani iyo aqoonta kuwa u saaxiibka ah iyadana xadiid waxaa jira yani ducaayoyinka nebiga waxaa ka mid ahaa allaahuma ajcal alqur'aana alcadiima rabiica quluubina marka markuu ku do-o khayra kasoo dhalanayo markalaa yakhlaqu calaa kahrati taradudi laa yakhlaqu ma duugoobayo qur-aanku calaa kahrati taradudi celcelin badnaanteeda maku duugoobayo oo haddaad maanta dhan akhriso akhriso waa kuu cusub yahay wax duugoobayo ma ah taasna marka de qofka aqoonta leh oo weliba yani macaanida qur-aanka fahmayo tadabur isku dayaayo waa ku cusub yahay mar walba ayb waxaa dareemay marka aimada qaarkood waxay leeyihiin masala la su-aalayaa ama arin ishkaal leh ayaa lagu keenayaa markaasuu qur-aanka akhrina qur-aankiibuu jawaab uga raadinaya wou helayaa marka dambe xoogaa ka hor waxaa laga yaabaa daliilkan inuunan u baxsanayn hadda uu daliilkii u baxo waa qur-aankii marka ma duugoobayo kulamaa qofka uu akhriyo imaamu shaafici dhowr kolbuu intuu akhriyey ijmaaca si uu uga keeno daliil dhowr jeer buu akhriyey akhriyey akhriyey qur-aanka bal inuu qur-aanka ka helo adilo tusayso qur-aanku ijmaacu inuu xujo yahay waxay ummadda dhan ku ijmaacaan muslimiinta culimmadooda markaasuu markii dambe aayadda waman yushaaqiqi rasuul uu keenay uu akhriyey yani ayb laa yakhlaqu ma duugoobayo calaa kahrati taradudi celcelin la celceliyo badnaanteeda darteed maku duugoobayo qur-aanku wa taghaayuri alaxyaan iyo waqtigu isdoorintiisa isagana maku baaba-ayo qur-aanka maku duugoobayo yacnii waqti baa lagu jiray waa laga baxay waqti kalaa la galay qur-aanku weli waa saalixu u yahay waqti kasto waa u habboon yahay waqti kasto dhib jiro dhib kastoo jirana isagaa xal u ah mar walbo mar haddii la yidhahdo qur-aanku waqtigii nebigow xal ahay haddana xal ma aha waa khatar laanna ilaahay wuxuu ugu talagalay ilaa inta adduunyadu jirayso oo dad wax fahmaa ay jirayaan inuu qur-aankuna uu jiro saa darteed marka qur-aankii waqtiga isbedbedelkiisu ma ku duugoobayo kulamaa uu waqtigu isbedelo weli waa saalix qofkii rabo inuu isku qalbigiisa ku dhiso caqaa'idkiisa ku hagaajiyo akhlaaqdiisa ku hagaajiyo cibaadaadkiisa ku hagaajiyo ou ka helaa wayasarahu lidikri wayasara alla wuxuu fududeeyey hu qur-aankiibuu fududeeyey lidikri aqrin in la aqriyo lagu waansamo ayuu u fududeydiyey xata stadharahu sigaaru lwildaan ilaa ilmaha dhallaanka yaryar ilaa ay kor ka aqrinayaan yani in la fudaydiye qur-aanka waxaa ku tusa ilmaha yaryarka yaa xifdinayo kor ka qabanaya ayb oo si yani can dahri qalbi oo ka aqrinayaan ayb wa damina xifdahu wa damina wuxuu damaano qaaday oo alla isaga ou isa saaray xifdahu qur-aanka ilaalintiisa muxuu iskaga xil saaray oo ka ilaalinayaana min tataruqi takyiiri doorsoomid qur-aanku uu doorsoomo inay usoo banbaxdo ilayhi qur-aanka xaggiisa iyo walxadathaani iyo wax markaas yacnii aan jirin inuu dhicitaankiisa ayb yacni wax soo dariyo iyo wax taqyiir iyoiyo tabdiil ku keeno qur-aanka ayuu rabbi ka xifdiyey subxaanahu wa tacaala wuxuuna ishaarayaa qowluhu tacaala inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu la xaafiduun xifdiga qur-aanka la ilaaliyeyna lafdiga keliya ma ahan qur-aanka lafdigiisana waa la ilaaliyey macaanidiisana waa la xifdiyey lanna qur-aanka macaanidiisa waxaa lagu fahmaa qur-aanka sunnada nebiga wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim bayaankii rasuulkana waa la ilaaliyo axaadiistii dad baa u istaagay oo kale hufay saxiixi daciifkii wax qarsoomaya marka male qur-aankii alfaadiisii iyo macaanidiisaba qofka raba inuu helo si nadiif ah oo sax ah inuu ku helo qofkii rabo waa diyaaray u tahay ayb waxyaabahaas marka wax kusoo dariyo iyo taqyiir inuu usoo banbaxo ayuu ka xifdiyey ka xifdintiisa ayuu damaanad qaaday alleh wa huwa maxfuudun qur-aanku waa mid la ilaaliyey bixamdi illaahi ilaahay mahaddiisa wa fadlihi iyo fadligiisa ma ikhtalafa maa intii ikhtalafa ay isweydaartaan almalawaani habeenka iyo maalinta intay habeen iyo maalin isbedbedelayaan qur-aanku waa xifdisan yahay yacnii inta adduunka jiraa laga wadaa laanna inta adduunyadu ay jirto habeen iyo maalin waa yaa joogaan ayb wawafaqa wuxuu waafajiyey lilictinaa'i daryeel iyo isku kallifitaan biculuumihi qur-aanka culuumtiisa laysku kallifo man ayuu waafajiyey axad istafaahu ou doortay oo min ahli lxidqi dhugta iyo fahamka kuwa u saaxiibka ah ah walitqaani iyo wax itqaaninta kuwa u saaxiibka ah yacnii dadka alla qur-aankan dadka daryeelo oo fahamkiisa ku dadaalo waa dad alla ou doortay ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله طيب فجمعوا فيها من كل فن ويأرريان culumtaas qur-aanka dhexdeeda min kulli fannin fanni kastaa maa ayay ururiyaan wax tanshariixu lahu suduuru ahli liiqaan yaqiinta dadka u saaxiibkaa laabahoodu waxay ku waasac noqoto ayay ka ururiyeen qur-aanka funuuntiisa yacnii culumtii qur-aanka dad badan baa wax ka ururiyey wax ka qoray kuwaasoo marka waxa ay qoreen dadka ahlu yaqiinta ah laabtoodu ay aad ugu sharaxsamaysay ugu waasacsamayso ayb marka meesha horo wahuwa maxfuudun bixamd illahi wafadlihi ma ikhtalafa maadaas waa masdariya darfiya yacni muddata khtilaafi lmalawaan muddata ikhtilaafi lmalawaan masderna waa laga dhalaalinaa macno darafna waa wadataa ayb wawafaqa lilictinaa'i biculuumihim man uu waafajiyey istafaahu ou doortay min ahli alxidqi waaliiqaani ah fajamacuu way ururiyeen fiihaa culumtaas dhexdeeda min kulli fannin fanni kasta xaggiisa maa ayay ururiyeen tansharixu lahu ay u waasacsamayso suduuru ahli liiqaan axmaduhu intaa marka qur-aanka uga sheekeeyey axmaduhu calaa daalika allaan ammaanayaa arrintaas kaagaas darteedaan alla ku ammaanayaa wa gayrihi iyo kaas keyrkiis oo min nicamihi nicmooyinkiisa ah allatii laa tuxsa aan la koobi karin khusuusan gaar ahaan haddana kuma sii jirto calaa nicmati aliimaan iimaanka nicmadiisa uu alla noogu nicmeeyey wa as'aluhu waxaan su'aalanayaa alminnata gallad calaya korkeyga inuu galladaysto wa calaa jamiici axbaabii axbaabtayda ee dadkaan jecelahay dhammaantood inuu ilaahay u nicmeeyo iyagana wa saa'iri almuslimiina muslimiinta inta soo hartayna biridwaani oo ugu nicmeeyo wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waxaan markhaati kacayaa oon ka marqaati ahay macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin allah maahane waxdahu xaal uu yahay keligiis laa shariika lah shahaadatan shahaado muxasilatan lilgufraan xasilinaysa dembi dhaaf yacnii shahaado iyo towxiid dembi dhaaf xasilinayso oo yacnii badbaadinayso munqidatan korinayso badbaadinayso saaxibahaa qofkeeda min anniiraani naarta ka korinayso ayaan rabbi waxidayaa oon ugu marqaati kacayaa muusilatan lahu gaarsiinayso ilaa sukna aljinaan jannooyinka degitaankeeda wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waxaan qirayaa nebi moxamed inuu yahay allah addoonkiisa iyo rasuulkiisa addaaci ila aliimaan ka ugu yeeray dadka iimaanka sala allahu calayhi wasalama wa calaa aalihi wa saxbihi wa sharafa allah sharfo wa karama allah karaameeyo wacadama allah weyneeyo maa tacaaqaba aljadiidaani labada yacnii cusub inta ay isdhaafdhainta ay iscirbinayaan ayb habeenkii maalinta unbu ka wada almalawaan aljadiidaan sidaas ayb ayb wa karama wacadama maa tacaaqaba aljadiidaani inta ay habeenku iyo maalinku ay iska daba marayaan oo iscirbinayaan amaa bacdu intaa ka bacdi fa ina allaha subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala mana calaa hadihi اlummati ummaddan korkeeda wuxuu ugu nicmeeyey ugu galladaystay zaadaha allahu tacaala sharafan ilaahay sharaf ha u kordhiye biddiini diin ayuu ugu nicmeeyey alladii diinka oo irtidaahu alla uu ka raalli noqday lanna alla diinka keliya uu raalli ka noqday waa diinu lislaam ina addiina cinda allahi lislaam alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diinan diini lislaami islaamka diintiisa ah wa irsaalihi iyo diriddiisa ilayha ummaddan oo usoo diray buu alla ugu nicmeeyey muxamadan khayra alanaami nebi moxamed oo usoo diray khalqiga ka ugu khayrka badnaa calayhi minhu afdalu asalawaati walbarakaati wassalaam nebi moxamed korkiisa allah yeelo alla xaggiisa salawaad ammaano iyo naxariisyaalo tan ugu fiican ugu fadli badan walbarakaati barakaat iyo wasalaami nabadgelyo wa akramahaa alla ummaddaani wuxuu ku maamuusay bikitaabihi kitaabkiisa afdal ilkalaam hadalkan ugu fadli badan ah oo hadalka ilaahay wa jamaca fiihi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ururiyey alle qur-aanka dhexdiisa jamiica maa taxtaaju ilayhi waxa ummaddaani ay u baahan tahay oo dhan min akhbaari alawaliin ummadihii hore warkooda ah waalaakhiriina dadkii dambe oo gadaal ka imaan doona wararkooda akhbaartooda walmawaacidi waanooyin walamhaali tusaalooyin iyo maahmaahyaalo waalaadaabi aadaab wa duruubi alaxkaam iyo axkaam kala duwan watamat kalimatu rabbika sidqan wacadlan ibnu kathiir wuxuu yihi sidqan fi lakhbaari wacadlan fi laxkaam axkaamtii waa cadaalad iyo xikmad iyo ku socotaa iyo masaalix ta kale oo ah iyadana akhbaartuna waxaa weeyaan akhbaar sidqi iyo run ku socota ayb wlmawaacidi walamhaal walaadaabi waduruubi alaxkaam iyo wlxujaji xujooyin alqaciyaati xujooyin yani qaci oo go-an oo aan aqbalaynin yani shaki iyo waxyaabahaas aldaahiraati ee muuqmuuqdaan fi dilaalati xagga tusinta calaa waxdaaniyatihi alla waxdaaniyadiisu ay tusto qur-aanka marka aad akhriso qaabab badanoo kuu tusayaa alla waxdaaniyadiisa cibaadada inuu keligiisa astaahilo qaab aan qofna ka murmi karin ayuu qur-aanka kuu tusaa wagayri daalika iyo kaagaas kayrkiis ayb ayuu ku ururiyey alla kitaabka mimaa jaa'at bihi rusuluhu waxa ay rusushiisu la timid ah salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim addaamiqaati xujooyinkaas oo madaxa ka burburinayo liahli lilxaadi dadka ilxaadka u saaxiibkao qallooca addullaali ee baadiyeysan aaaami ee markaa yacni cawaamta ah ayb aan waxba garanaynin wadacafa aljra ajrigii ayuu laalaabay fii tilaawatihi qur-aanka akhrintiisa ajarka uu ka ratibayna alla waa laalaabay oo waa badiyey wa amara bilictinaa'i bihi wuxuu alla amray qur-aanka in laysku kallifo oo laysku mashquuliyo oo la daryeelo oo dadku ay daneeyaan qur-aankooda nacam muminiinta ayb marka ictinaagu wuxuu keenaa in la barto qur-aanka la xifdiyo qofka aan xifdisnaynna inuu isku dayo qur-aanku inuu akhrin karo waxaa ka mid a ictinaa alictinaau bilqur'aan macaanidiisa in la raaraadiyo la doondoono oo sidii wax kaa maqan ah isu dareensiiso dadkii awqaadoodii waxay ku dhumeen maalayacni maalayacni bay ku dhumeen waxaa laga yaaba inuu halkan salaada ku tukado assalaamu calaykum markii la yidhaha rooro meelahan uu fadhiisto fadhi ku diriro banooni fiirsado waxaasuu waqtiga ku dhumaa daryeel qur-aan dhan waa yaryahay marka culummadana marka qur-aanka kulamaa qofka uu daryeela ajarna waa dhex joogaa aafo iyo musiibo kale waa uga mashquulsan yahay iyo dembi qalbigiisana waa noolaana markuu qofka qur-aanku la noolaado ayb marka dadka waxaa kaloo alictinaa bilqur'aan ka mid a in qur-aankii lagu dhaqmo alcamalu bihi waxaa ka mid ah alictinaau bilqur'aan in isaga laga xugun dhigto oo dadku hadday wax kala galaan khilaaf iyo dhibaato hadday timaado war ilaahay kitaabkiisa aan ku kala baxna inaga qofka uu kitaabka alla rabo in lagu kala baxo ayb qofkii haddana mumina kitaabka ilaahayna ma raba dhahayo yani ictinaagii xaguu ka joogaa iyo iimaankiisusa maxuu noqonaa aaday khatar u tahay wa amara wuxuu alla amray bilictinaai bihi daryeel bihi bilqur'aani la daryeelo walicdaami iyo weyneyn qur-aanka in la weyneeyo wa mulaasamati alaadaabi macahu iyo aadaab in la laasimo qur-aanka maciisa markaad qur-aanka haysatood akhrinayso inaad aadaabtiisii kula dhaqanto la rabay inaad kula dhaqanto wa badli lwusci daaqada iyo tamarta in la bixiyo filixtiraam inta tabar aad heli karto qur-aanka ixtiraamkiisa inaad ku bixiso oo qur-aankii aadan yaraysanin wax yar aadan ka dhigin musxafkii iyo wuu keeni doonaa waxaasoo dhan sida loo ixtiraamayo qur-aanka waqad sannafa wuxuu allifay fii fadli tilaawatihi qur-aanka aqrintiisa fadliga ku soo arooray jamaacaatun ayaa waxay ka allifeen jamaacaad dad badan oo min alamaathili dadka wan wanaagsan ka mid ah wal aclaami culimmada cilmiga leh ka mid ah kutuban ayay ka allifeen macruufatan la yaqaano cinda ulinuha waalaxlaam caqliga dadka u saaxiibkaa iyo yacni iyo u saaxiibkaa dhugta ayb kutubtaas marka way badan yihiin sheega waxaa ka mid a kitaabu fadaa'il alqur'an liabi cubayd alqasim ibni salaam waa madbuuc maadadiisa in badanoo ka midana halkaan maadada ku jirto halkaas uu ka keenaa waxaa ka mid a fadaa'il alqur'an libni durays waxaa ka mida waa mabuuc isaga laftirkiisa waxaa ka mid a fadaa'il alqur'aan lilfiryaabi alxaafid alfiryaabi waa mabuuc isagana waxaa ka mid a kitaabu fadaa'il alqur'aan lilimaami annasaa'i oo aan sunanka ahayn oo kitaab gaara ah oo fadaa'il qur'aanka iyo masaa'il qur-aanka ku tacalluqda oo ka alifay waxaa ka mid a ibnu abi daawuud kitaabu lmasaaxif ayuu leeyahay waana u badan tahayba waxyaabaha masaa'il badan ibnu abi daawuudkaas kitaabkan aadan ugu arki doonnaa in sha allahu tacaala marka aaday u badan yihiin culummada kale iyagana dawaawiinta xadiidka kama marna fadaa'il lqur-aanka ayb oo imaamu lbukhaari oo kale kitaab dhanaa saxiixiisa ku jiro kitaabu fadaa'il lqur'aan la yidhaha tafsiirka markuu ka soo baxay fadaa'il lqur'aan uu daba dhigay aimada kale iyaguna muslim sidoo kale fadaa'il lqur'aan uu leeyahay kitaabu fadaa'il lqur'aan abu daawuudka tirmidiga dhammaan sidaas weeyaan kutubtaas baa marka a'imo badan baa wax ka qoray buu leeyahay kitaabkan yacni kitaabka qur'aanka akhrintiisa fadaa'isha ku jirto laakin dacufat ilhimamu laakiin wuxuu leeyahay himadihii dadka iyo rabitaankooda iyo himiladoodii ayaa daciiftay can xifdihaa kutubtaas xifdinteeda dadku way ka gaabiyeenoo himadoodii waa ka daciiftay bal iskaba dhaaf xifdiya can mudaalacatiha kutubtaa inay daalacdaan ay akhriyaan xataa himadoodii waa ka daciiftay buu yidhi alimaamu nawowi fa saara wuxuu ahaaday marka musanafaadkaasi waxay noqdeen laa yantaficu biha inuunan ku intifaacsanaynin ilaa afraadun dad kooban afraad maahane min ulil afhaam dadka fahmada iyo dhugta u saaxiibkaa ka mida maahane yani wuxuu leey kutubtii waa la alifay laakiin dadkii xifdigeediina niyad waa ka gaabtay himadoodii waa ka gaabatay bal iskaba dhaafa inay xataa daalacdaan ay akhriyaan bay ka gaabiyeen uu leeyahay marka kutubtii a'immadaas isku kallifeenay ku dadaaleen dad yar baaba ka faa'iideysan kara bis oo dadkii badnaaye ma ka faa'iideysanayaan marka isagoo da waqtigaa sidaas lahaa kutubtan uu sheegayana waa ajzaa qaarkood ma badna waaweyn maba ahanba xataa haddii marka uu sidaas leeyahay maxaad u malaynaya marka zamankan dadka joogo oo yacni xifdi iska dhaaf xataa kitaabadii inay daalacdaan oo waqti siiyaan oo fawaa'idda ku jirta iyo ay wax ka soo wax ka fahmaan ayaaba iska yarba hadda ayb haddana ummaddan soomaalida akhriska aada ma ugu fiicnaba nacam waxaa laga yaabaa umamkan kale ayagu akhriskoodu waxa ay akhriyaanba wixii ay u yaqaanaan anfac inuu u leeyahay waa akhri karaan laakiin annaga ummadeenna akhriskeedu waa yaryahay waxaasna marka waxaa la rabaa in la bedelo oo dadka la fahamsiiyo la tuso qofku waxa uu akhriyo ayuu wanaaji karaa ama uu wax akhriska iyo mudaalacada iyo in la badiyo asbaabteedana dadka loo sahlo haddii marka la arko dadku kama maskax yarin mana ka faham xumin laakiin markii horaa waxaa loo soo bartay wax in la dhegaysto bis in wax la akriyo waa yartahay walidaalika ninka xataa culummada waxaa laga yaabaa dhowr kitaab markuu dhegaysto oo uu dadka u akriyo oo aad u idqaaniyo mudaalacadii waa ku yartahay fawaa'id marka ka badan intii uu sheekhiisa afkiisa ka maqlay ma keeni karo limaada mudaalacadaa ku yar ninba ninka oo wax ka akhris badan yahay waa ka faa'iido badan yahay marka ummadda waa uga faa'iido keenid badan yahay marka taas in aad marka loogu baraarugsanaado yaa muhim ah fa saara laa yantaficu biha ilaa afraadun dad yar maahane min ulil afhaami ah wara'aytu waxaan arkay buu yidhi alimaamu nawowi ahla baladinaa baladkeenna dadka u dhashay dadka ahlu beledkeenna dimashqa magaalada dimashqa weyneydna waa tuulay ahayd dabcan oo dimashq taabacsan marka wuxuu leeyahy beledkeenna dimashq dadka joogo waxay ahaayeen waxaan ku arkay xamaaha allaahu tacaala allah ilaaliyo magaaladaas wasaanaha allah dhowro wasaa'ira bilaadi lislaam islaamka bilaadiisa inta soo hartayna allah ilaaliyee mukthiriina waxay ahaayeen buu yidhi waxaan arkay inay yihiin kuwa badsado min alictinaa'i isku kallifid laysku kallifo bitilaawati alqur'aani alcasiis qur-aanka sharafta badan akhrintiisa tacalluman barasho iyo wa tacliiman iyo barid barasho iyo baridba wa cardan yacni cardi bandhig wa diraasatan iyo daraasayn intaba fii jamaacaatin iyagoo jamaacaad oo badan wa furaadaa keliiyo kelikelinnimoba mujtahidiina inay yihiin kuwo ku dadaalo fii daalika kaagaasi biاllayaali waalayaam habeennada iyo maalmaha zaadahum allahu tacaala xirsan calayhi allah u siyaadiyo dadaal ay qur-aanka ku dadaalaane wa calaa jamiici anwaaci daacaati iyo daacaadka anwaacdeeda inta soo hartay yacni dhammaanteeda muriidiina iyagoo marka doonayo rabo wajha diljalaali waalikraam ilaahay wejigiisa iyagoo raadinayo yaan waxaan arkay buu yidhi dadkaasi ahlu dimashq inay aada qur-aanka ugu dadaalaan baan arkay uu yidhi fa dacaanii daalika arrintaabaa marka waxay iigu yeertay ilaa jamci mukhtasarin kitaab yar oo mukhtasara inaan ururiyo ururintiisa fii aadaabi xamalatihi dadka qur-aanka xambaarsan aadaabteeda aadaabtiisa ku saabsan wa awsaafi xufaadihi qur-aanka dadka xafidsan tilmaamahooda ku saabsan wa talabatihi iyo ardaydiisa marka wuxuu le magaaladan waxaan ku arkay buu yidhi dimash qur-aanku aad loo daryeelo dadkii qur-aankii ku dadaalayo markaan arkay arrintaas waxay ugu bixisay inaan aadaabtii qur-aanka wax uga qoro waana dad sidaas uu sheegayo marka ilaa waqtiganna saas waa lagu sheegay oo dadkaas yacni ahlu shaam ama ahlu dimashqa qur-aanka inay dad aad ugu dadaala yihiin weliba aan dadka dadka lacagaha ku raadsada iyo xataa maahan iyaganahaddana sidoo kale annaga laftirkeenna ummadeenna qur-aanku waa ku dadaalaan oo dadka soomaalida laftirkooda qur-aanku waa waa ku dadaalaan oo dadka qur-aanka xifdiyo iyo qur-aanka yacnii in la ilmaha yararkaa la xifdisiiyo iyo waxyaabahaas aad bay ugu dadaalaan inkastoo waqtiyadan dambe aad moodid in meesha ihtimaamkeedu uu sii yaraanayo haddana laakiin dadku uun qof walbaa ilmihiisu inay xufaad noqdaan uu jecel yahay qur-aanka xifdiyaan weli waa daneeyaan inaga laftirkeenna dadkeenna waa u baahan yihiin marka kitaabkan inaga laftirkeenna waa u baahannahay ayb faqad awjaba allahu subxaanahu wa tacaala alla wuxuu waajibiyey annasiixata likitaabihi daacad in loo noqdo ilaahay kitaabkiisa wa min annasiixati lahu qur-aanka oo daacad loo noqdana waxaa ka mid ah bayaanu aadaabi xamalatihi dadka xambaarsan aadaabtooda in la caddeeyo la bayaaniyo wa tulaabihi iyo dadka ardayda oo baranayo aadaabtooda in la bayaaniyo wa irshaaduhum ilayha iyo in lagu hanuuniyo la tuso wa tanbiihuhum calayha iyo baraarujin lagu baraarujiyo aadaabtaas korkeeda wa uuthiru shuruudda kitaabkiisa oo hadegala marka qaabka uu rabo inuu kitaabka u qoro wa uuhiru fiihi kitaabkan dhexdiisa waxaan dooranayaa alikhtisaara soo gaabin ma dheeraynayo waa gaabina buu leeyahay wa uxaadiru waxaan iska ilaalinaya on ka digtoonaanaya atadwiila dheerayn walikhaara iyo badin wa aqtasiru fii kulli baabin baab kasta waxaan ku gaabsanayaa dhexdiisa calaa arafin min atraafihi qeyb qeybihiisa ka mida baab walba wax yaraan ka soo qaadayo baabka waxa ku soo aroorayo dhan haddaan meesha ku qoro waa badanaya kitaabka ayb wa armusuu min kulli darbin min aadaabihi ilaa bacdi asnaafihi wa armusuu waxaan astaynayaa oo aan astaan uga dhigayaa min kulli darbin nooc kasto oo min aadaabihi aadaabtiisa ka mida ilaa bacdi asnaafihi asnaaftiisa yacni wax ka mida ayaan ku astaynaya ayb falidaalika sidaa darteed adkuruu waxaan sheegayaa maa adkuruhu waxa aan xusayo bixadfi asaaniidihi waxa aan sheegayo waxaan ku sheegayaa iyadoo asaaniidda aan ka jaray yanii xadiidka haddaan iraahda isnaadkii baan ka bilaabayaa ilaa iyo nebigan saa wadaba dheeraana kitaabka laftirkiisa asaaniidda waa ka jarayaa buu yidhi wa in kaanat asaaniiduhu inkastoo asaaniiddiisa bixamdi illaahi tacaala ilaahay amhaddiisa cindii aniga agtayda min alxaadirati wax ii yaalla waaya igama maqna u leeyahay asaaniiddu nacam alcatiidati ee darban waa ii diyaarsan tahay yani asaaniidda waxaan aan sheegayo dhan asaaniidaan u leeyahay ilaa nebiga wixii aan saxaabi ka sheego wixii aan shiikh ka sheego kulli asaaniiddeeda waa ii diyaarsan tahay laakiin haddii hadda aan asaaniiddeeda sheego waa dheeraana kitaabkafa ina maqsuudii aniga maqsuudkayga iyo ujeeddadeyda atanbiihu waa baraarujin calaa asli daalika kaaga asalkiisa inaan ku baraarujiyo walishaaratu iyo tilmaan bimaa adkuruhu waxa aan sheegayo inaan ku tilmaamo ilaa maa shay xaggiisa xadaftuhu aan gooyay mima hunaalika ah yacni waxa aan sheegi doonana waxay calaamad u yihiin oy tilmaan u yihiin waxa maqan yani baabku haddii maalan toban xadiid ku soo aroortay laba ama saddexuu sheegayaa labadaas iyo saddexdaas ayaa ishaaro waxay u yihiin waxa kaloo dhiman ayb marka waa ikhtisaar u marka uu doonaya ayb wsababu fii iithaarii sababka aniga doorashadeeda ikhtisaarahu kitaabka soo gaabintiisa aan doortay sababteedu waxay tahay iithaarii xifdahu doorashada aan dooranayo kitaabka in la xifdiyo waxaan usoo gaabinaya in la xifdiyaan rabaa buu leeyahay wa kahrata alintifaaci bihi iyo ku intifaac lagu intifaaca inay badato qof walba uu ku intifaaci karo kitaabka hadduu mukhtasar yahay in lagu intifaaco waa sahlan tahay hadduu weyn yahayna waa yaraana intifaacina dadkan siday wax u qorayaan markaad aragto ay u nadaamsan yihiin yacni ummaddeenna waxaa fahmay marka turaah qadiima oo inaan leenahay oo qaabka wax loo qoro iyo habka wax loo yacni diiwaan geliyo iyo sida waxyaabahaas oo dhan culimmadeennii hore aaday mithaal ugu ahaayeen ayb waxaa arkay a'immada xadiidka qaarkood kutub ka badan tobaneeyo kitaab oo waaweyn ayuu wuxuu ka qoraa waxaan hadda indekiska loo yaqaan waxaan hadda caalamkan indekiska uu u yaqaan kutubul atraaf marka wuxuu leeyahay kutubul atraaf oo kale waa indekis kutub laga yaaba siddeed iyo toban kitaabo waaweyn ayuu wuxuu ku tusayaa axaadiidta ku qoran iyo meelaha lagu kala wariyey ayuu tusmo intuu ku siiyo ayuu kuu sheegayaa meelahay ku jiraan oo dhan waxyaabahan hadda dadku yacnii ummadahan hadda marka yacnii hadda aan dhexdooda hadda joogno waxaa laga yaabaa inay iyagu isu haystaan inay ugu horreeyeen oo waxaas ay iyagu keeneen iyo laakiin quruuntii hore waa yaqaaneen oo atraafta waxaa la qoraya qarnigii afaraad iyo saddexaad iyo ayaa indekisyada ay qorayeen culamaa ul islaam haddana waa daabacan yihiin kutubahaas weliba qaarkood marka waxaa dareeme siday aad u fahamsanaayeen qaabka wax loo qoro iyo xadaarada ay lahaayeen ayb wuxuu leeyahy marka waintishaarahu iithaarii doorashada aan dooranayo sababka aan yacni u ikhtisaariyey kitaabkan waxay tahay iithaarii doorashadeeda aan dooranayo xifdahu wa kahrata alintifaaci bihi waintishaarahu iyo kitaabka inuu faafo ayaan rabaa uma maa waqaca min gariibi alasmaa'i wallugaat kitaabkan dhexdiisa wixii ku dhaco oo ah asmaada gariibka ah gariib waxaa la yidhaha wax aan badanaa la isticmaalin magac aan badanaa la isticmaalinoo carabka ku badnayn wallugaati iyo kelmad luqada gariib ku ah oo aan ku badnayn carabka wixii kitaabkan soo galo oo sidaasoo kale fil abwaabi baababka ku saabsan ufriduhu waxaan u gaar yeelayaa bisharxi sharxid aan sharxo wadabdi shaqlid aan shaqlo alwajiizi oo kooban alwaadixi ee haddana cad calaa tartiibi wuquucihi sidii uu ugu dhacay kitaabka fii baabin baab ayaan u gooni yeelayaa fii aakhiri lkitaabi kitaabka aakhirkiisa ahaanaya haddana wuxuu ku leeyahy wixii kitaabkan ku dhex jiro ee kelmad adag ah fasir u baahato magac adag oo u baahan in la shaqlo ila asmaadu magac asmaadu ayagu qiyaas ma gasho waa in dabdigooda iyo shaqalkooda ama inaad nin daabida ka maqasho ama in lagu shaqlo marka wixii asmaaa iyo kelimaad adag ee sharax u baahdana baabka ugu dambeeya kitaabka ayaanba waxaan ka dhigayaa buu yidhi waxaas nacam waxaanna u kala hormarinaa sida ay hadda halkan ugu kala horeeyaan ayaan u kala hormarinaa buu leena idan dariiqo kaloo cajiib la kitaabkiisa arbiciinkana sidaasuu ku sameeyey annaga badanaa ma akhrina arbaciinka marka la akhrinaayo baabkaas ugu dambeeyo ee kelimaadka ku dhacay arbaciinka dhexdiisa xadiisyada hariibka kelimaadka hariibka iyo magacyada ku jiro dabdigooda iyo waxyaabahaasna markuu dhammeeyey afartan iyo labada xadiis uu qoray kadib ayuu wuxuu keenay sharax oo marka uu waxyaabahaas sharxay halkanna sidaasuu yeelay kitaabka hadda baabka ugu dambeeya tobnaad sharax waa bis asmaadaasuu shaqlayaa iyo kelimaadkaas hariibka ayuu shaqlayaa oo uga hadlaa iyadana cilmi kaloo muhiima waayo dabdiga marka aa wax akhrinayso wax saxan inaa akhriso waa muhim haddaad asmaadii iska qalqalado kelimadii aad shaqalkeeda iyo qaabkeeda ay ku gafto ama in macnihii kaa hallaabaa laga yaabaa ama wax qaldan inaad akhrisana ma wanaagsan imaamu nawowi marka wuxuu ka mid yahay dadka arrintaas aad u daryeelo haddaad sharxa muslimka akhriso aada ugu dadaalaa dabdiga waxyaabahaas haddana waxaa arkaya imaamu nawowi kitaab dhan buuba leeyahay dabdiga oo uga hadlo oo la yidhaha tahdiibu alasmaa'i wallugaat waa saddex mujalad waaye baaxid kama maarmo asmaada ayuu gooni asmaaduu dhigay kadib yacni amaakintii iyo asmaada waxaa soo gelaya meelaha magacyadooda ee kadib haddana luqaadka weliba khaasatan madhabta shaaficiyada kutubta ugu waaweyn asmaada ku dhacdo iyo kuwa ku dhaco ee kelimaadka ku dhaco ee qariibka ah buu ku sharxay meeshaas nacam haddii marka dabdi xoogaa uu kugu adkaado kutubta fiqigana kelimad caan ku ah ay tahay kelimadaas tahdiib ulasmaa waluqaad waa ka soo heli nacam qofka ardayga marka waa meelaha uu marjica oo u laabanayo ayb marka isaga wuxuu aad uu leeyahay juz almubhamaad la yidhaahna waa leeyahay aad iyo aaduu ugu dadaalaa dabdiga annagana dabdiga waa nala fudud yahay nacam nin waxaa arkay xadiid akrinaayo asmaadii dhan maba danaynayo waa isku dhex qaldaa asmaadii si qaldanuu u akrinaya ama dabdi qaladuu ku akrinayo ama xataa haddii uu u qoran yahay xataa ma fiirinayo ama yacni inuu dul istaagan lagama yaabo culimmadiina waa daryeelaysa kutubay ka alifayaan ayb marka qariibkiina baabaan u gaar yeelay buu yihi liyakmula si uu u dhammaystirmo intifaacu saaxibihi qofka kitaabkan akhrisanaya inuu ku nafciyo say ugu dhammaystirnaato wayazuula shaku shakigana uu u zuulo can qaalibihi qofka raadinayo wax dalbayo kitaabkan inuu wax ka faa'iidaysta rabo si uu shakiga uga zuulo wuxuu aad ugu dadaala markuu wax waadixa inuu ku siiyo marka aaduu u nasiixeeyey waa noo daacadnimo falay alimaamu nawowi raximahu llah wayandariju fii dimni dalika ayb wayandariju waxaa aroormayo soconayo fii dimni dalika kaagaas aan soo sheegay dhexdiisa wa fii khilaali alabwaabi abwaabta iyo baababka dhexdooda jumalun ayaa ku dhex socon doontou yidhi nacam jumalkaas oo min alqawaacidi qawaacidda muhimka ka mida nacam kitaabka markaan dhex galna baababka dhexdoodana jumal ayaa imaan doona qawaacid ah wa nafaa'isu iyo nafaa'is waxyaaba qaali ah min muhimaati alfawaa'idi fawaa'idda kuwooda muhimka ka mid ah kutubtiisana noocaas waay hadda kitaabkan adkaarka adkaaruu u alifay laakiin maxaa ku jirana fawaa'id fiqhi ah oo laga yaabo kutubta fiqiga inaadan ku arkinba ee isaga ka dhex heli qawaacid dabdi wax badan buu ku dhex daray kitaabkiisu marka maahan keliya kitaab hadda aadaab bis qoraaya maaha waa kitaab fiqhina uu ku jiro leanna qur-aanka sida loo akhriyo masaa'il fiqhi baa soo gelayso masaaishaas fiqigana wuu uga dhex hadlaa kitaabka marka weliga ha u malaynin kutubta imaamu nawowi inay iska tahay keliya yani kutub iska la qorayo un hal baab keliya ah baabkiibaa culuum badan uu ku dhex sheegaya wa ubayinu waxaan caddaynayaa alaxaadiid asaxiixa tanna waa naseexo kale waxaan caddaynayaa buu yidhi axaadiidta saxiixa ah wadaciifata iyo axaadiidta daciifka ah axaadiidta aan soo aroorinayana kuwa saxiixa daciifka waa caddaynaya yiri saasaan ku dadaala axaadiidta marka dacfigooda iyo waa saxiix iyo waa daciif iyona waa mas'ale ijtihaadi ah haddii aad ku aragto isagoo xadiid xasaniyey ama saxiixiyey imaam kale ama culummo kale aad aragto xadiidka iyagoo daciifinayo ha dhihin muxuu u xasaniyey alimaamu nawowi adiga marka fakarkaaga kuma shaqaynayo isagan shiiqaas aad aragtay fakarkiisana kuma socdo isaga dadaalkiisa iyo wuxuu ilaahay uga diin dhiganayo ku shaqaynaya uu ku socdaa marka way iskhilaafi karaan dhib male taas soo ma garanin marka haddii aad ku aragto kitaabka dhexdiisa xadiidkan waa xasan ama waa daciif intuu yidhaah imaam kale uu xasaniyey adiga haddaad doonto fiiri labadaa ijtihaadkan u dhow yacnii waad qaadan kartaa oo culummada ama ay culummadu u badan yihiin laakiin isaga ictiraad maku noqonayo saasayb mudaafaatin iyadoo loo idaafeeyey ilaa man axad rawaaha dadka wariyey min ala'immati alahbaat a'immada ahbaat ah xadiidka cidda warisayna waa kuu sheegay hadday abu daawuud tahay hadday bukhaari uu yahay haddii cid kale ay tahay waqad adhalu mararka qaar inaan iska iloobaa laga yaabaa buu yidhi can naadirin yani si naadir ah xaggeeda min dalika kaagaasi fii bacdi alxaalaati xaalaadka qaarkood waxaa laga yaabaa mararka qaar inaan xadiidkii keeno cid warisayna aanan sheegin oo aan iska iloobo ama wax iska yimaadaan ayb waclam ogow intaa marka waa waxyaabaha marka shuruudda kitaabka u ah iyo sida u wadi doono waclam ogow ana alculamaaa culimada min ahli اlxadiidi wahayrihim culamaa lxadiidi heyrkood jawasuu waxay banneeyeen alcamala biاdaciifi xadiidka daciifka in lagu camal falo fii fadaa'il اlacmaal in loogu camal falo yani fadaa'il acmaal tarhiib iyo tarhiib haddii laga sheekaynayo xadiidka daciifka culimadu waxay yidhaahdeen buu yidhi waa bannaantaha in lagu camal falo mar haddii xalaal iyo xaaraan iyo ictiqaad iyo waxaas aynan ahayn waa lagu camal fali karaa laakiin sida ugu fiican masaladan loo sharxo waxay tahay bishuruud waa la yeeli karaa laakiin bishuruud shuruuddaas marka ibnu xajaraana shuruuddaas sheegay shuruuddaas marka waxay tahay allaa yashtada dacfuhu xadiidka uu leeyahay daciifka fadaa'il acmaal waa loo isticmaali karaa waa in dacfigiisu uunan darnayn hadduu aada u daran yahay maya lama isticmaalayo shardiga allaa yashtada dacfuhu waa shardiga koowaad shardiga labaad waxa uu yahay an yandarija taxta aslin xadiidkaas asal thaabit ah oo sugan waa inuu soo hoos galo waxaa laga wadaa maalan asal thaabita mithaaliyo tusaalihiisu wuxuu yahay maalan xadiid baa wuxuu ku soo arooray labada ragco ee maqhribka ka dambayso fadli gaar ah oo ay leedahay ayaa xadiid sheegay xadiidkaas sanadkiisa markaan fiirina dacfi yaraa ku jiro waxaa laleeyahay marka laakiin xadiidkan wuxuu ku dhex jiraa oo kusoo dhex arooray asal dhexdiisa leanna labada ragcee maqhribka ka dambaysa waa sugan tahay in la tukada iyada oo xadiidkan daciifka xagga noo dhig axaadiid kale ayaa waxay nagu dhiiri geliyeen oy noo sheegeen in la tukada maqhrib kadib laba ragco sunno ah marka fadligan khaaska ah waaye midka aan wax loo haynin xadiid saxiixa waa iskaga camalfali kartaa marka xadiidkan leanna awalba haddaad ku camal fasho qalad ma gelin adiga shaygii marka sunnadana ma khilaafin leanna labadan ragcee maqhribka ka dambayso waa ku wax sugan waaye ajar in laga helayana la ogyahay laakiin ajrigan khaaska ah waayo waxa laga hadlaya an yandarija taxta aslin sidaas yaa tusaalihiisu uu yahay shardiga saddexaadna waxa uu yahay qalbigaaga yacnii inaadan gelinin xadiidkan inuu nebiga ka sugnaaday yani inaadan qalbigaaga gelinin oo aadan markaa yani aadan yaqiininin xadiidkan inuu nebiga ka sugan yahay yani anlaa tactaqida anahu thaabitun can nabiy sal l l slam nebigu inuu ka sugan yahay waa inaadan qalbiga gelinin lanna waxa nebiga loo nisbaynayo wax la huba inay yihiin abcan marka saddexdaa shardi haddii la helo waxba ma dhibayo waa la isticmaali karaa marka sidan uu sheegayo shuruudaasaad ku daree haddaad tiraa marka xadiid nin kadaaba sanadkiisa uu ku jiro aad tiraa dhib male fadaa'il acmaal waa loo isticmaali karaa hadalkan imaamu nawowina aad keento sax sax maaha bal imaamu nawowi musanafaadkiisa isaga saniicuhu sidaas ma ahanba waa ka duwan yaha saniiciisa sidaas ayb qaar culammada ka midana waxay leeyihiin maya xadiidku hadduu daciif yahay laa fi lfadaa'il walaa fi lictiqaadaat walaa fi lxalaali walxaraam midna looma isticmaali karo imaam muslim iyaana ka mida dadka loo nisbeeyo aqwaashaas iyo hadalladaas ayb wamaca haada iyadoo haddana sidaas jirtuu leeyaho xadiidka daciifka ay bannaan tahay in baabkan loo isticmaalo tarkiibka iyo tarhiibka ama fadaa'ilulacmaalka fa innii aniga aqtasiru cala asaxiixi iyadoo sidaas tahay aniga saxiixan ku gaabsanaya yii walaa adkuru daciifa daciifkana ma sheegayo ilaa fii bacdi alaxwaal xaaladaha qaarkood dhexdooda maahani ayb wa cala allaahi alkariimi tawakulii waictimaadii allaha kariimkee deeqda badan korkiisa ayaa tawakulay aniga tala saarashadeedu ay tahay wactimaadii cuskashadeydana allahaas waay oo ilaahay baan cuskanaya wa ilayhi tafwiidii bandhigaygana isaga xaajaadkayga aan u bandhigtana isaga xaggiisa bis waay wastinaadii iyo tiirsashadeyda isagaan tiirsanaya marka yani de waa baabkii maqaamu listicaana rabbi buu kaalmaysana addoonkuna axwaashiisa haddounan ilaahay u kaalmaysanin waxa ma qabsa kara marka isticaanada in aad loogu dadaalo mar walbood howl rabto inaad qabato in la badiyo xataa ilaa culammada qaarkood marka wax la su-aalo fataawooyinka qaar ama yacni duruusahooda qaar yani waxay dhihi jireen intaynan hadlin laa xawla walaa quwata ila billah ay aada u badi jireen ayb as'aluhu alla waxaan su-aalanayaa suluuka sabiili rashaad hanuunka jidkiisa qaadidiisa waalcismata ilaalin ayaan su-aalanayaa inuu ilaaliyo min axwaali ahli zaygi dadka qallooco axwaashooda walcinaadi iyo madax adayga dadka u saaxiibka axwaashooda wadawaama ayaan su-aalanayaa inuu ii joogteeyo calaa daalika kaagaas iyo wagayrihi iyo keyrkiis oo min alkhayri khayrka ah fisdiyaadin inuu iigu daa'im yeelo kororsiimo mar walba inaan khayrka un kororsanayo wa abtahilu ilayhi isagaan u tadarucayaa ilaahay baan isu bihinbihinayaa subxaanahu oon baryayaa an yuwafiqanii inuu iwaafajiyo limardaatihi ridayaal raalli ahaanshihiisa wa an yajcalanii inuu iga dhigo miman yakhshaahu dadka isaga ka cabsado wayataqiihi ka dhowrsado xaqa tuqaatihi yacnii alla kacabsigiisa dhabnimadiisa wa an yahdiyanii inuu igu hanuuniyo lixusni niyaati niyooyinka wanaagooda niyo wanaagsan inuu alla igu hanuuniyo niyadu waa meesha wax ka hallaabaan waxna ay ka saxmaanoo aas-aaska u ah wana qofka haddii daacadnimo ku jirto niyo wanaagsan iyo qalbi fiican uu ku jiro wixiisi waa intishaarayaan waa faafayaan barnaamijkiisuna barnaamij socdow noqonan haddii niyo xumo ay ku jirto oo hadafkiisuba uu yahay dan gaara damac iyo uu isugu jiro ama dad riix iyo qof xaasidnimadiis iyo nacayb dad iyo haddii niyadiisu ay ku jirtana wixiisu ma barakoonayaan qofka marka niyadiisa waxaasoo dhan inuu ka nadiifiyo xag alle keliya uu u nadiifiyaya aad u wanaagsan isagaana noo sheegi doonaba macaanidaas wa yuyasira lii wa an yuyasira lii inuu ii fududeeyo jamiica anwaaci alkhayraat khayraadka anwaacdiisa dhammaanteed wa yuciinanii ou i kaalmeeyo calaa anwaaci almakrumaati waxyaabaha makrumaadkay wan wanaagsan anwaacdooda wa yudiimanii ou igu daa'im yeelo calaa dalika kaagaasi xata almamaat ilaa dhimashada wa an yafcala dalika kullahu kaagaasoo dhan inuu u sameeyo bijamiici axbaabi dadkan jecelahay dhammaantood wasaa'ir almuslimiina walmuslimaat muslimiinta inta soo hartay ee muslimaadka inta aan aniga ilaahay weydiista muslimkana inuu ilaahay siiyo wa xasbuna allahu wa nicma alwakiil kaafigeenna ka nagu filan waa allaah wa nicma alwakiil mid la tala saartana allah u wanaag badan walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim xeelad ma lihin aan uga leexanno macaasida isaga leexino walaa quwata awoodna ma lihin daacada aan ku samayno ilaa billaahi alcaliyi alcadiim alle kaalmadiisa maahani allihii sarreeyey alcadiimi weynaa wa haadihi tanina fahrasatu abwaabihi kitaabkan aan qorayo abwaabtiisa jadwalkeedii waay iyo tusmadeedii waay ayb fahrasadu marka waxaa waaye waa tusmo soomaaliga tusmaa lagu dhahnaa ama yacni waxaa weeyaan contentiska oo kitaabka wax u ka koobmo ayuu halkan ku sardina ayb marka fahrasaduna waxyaabo culummadu ay soo kordhiyeenay ahayd oo culamaa ulmuslimiin way yaqaaneen iyadana taas albaabu lwal fi atraafin min fadiilati tilaawati alqur'aani wa xamalatihi qaybo ka mida qur-aanka in la akhriyo fadaaishiisa iyo dadka qur-aanka xambaarsan fadligooda albaabu athaani fi tarjiixi alqiraa'ati waalqaari'i calaa gayrihima qiraa'ada qur-aanka la akhriyo iyo qofka qaariga ee qur-aanka akhrinayo heyrkood labadaas xaalad waxa ka duwan inuu ka fiican yahay oo ka raajixnimo badan yahay yacni in qur-aan la akhriyo iyo wax kale qur-aan akhriskaa fadli badan qaariga iyo cid kale qaariqur-aanka fadli badan alqaari'u wadaakir ninka dikrinayo qur-aan keyrkiis ku dikrinayo iyo ninka qur-aanka akhrinayo ayuhuma afdal qaariga fadli badan waxyaabaasu sheegi doonaa albaabu thalith fi ikraami ahli lqur'aan dadka ahlulqur-aanka in la karaameeyo wanahyi can iidaa'ihim dhibkoodana in layska ilaaliyo oo aan la dhibin dadka ahlulqur-aanka ahlulqur-aan isagaa sheegi doona marka dadka ay yihiin xaqan dadka ahlulqur'aan la dhihi karo isagaan u daynaynayb albaabu raabic fi aadaabi mucallimi alqur'aani wa mutacalimihi qur-aanka macalinkiisa ninka dhigaayo iyo ninka baranaya aadaabta laga rabo albaab alkhaamis baabka shanaad fii aadaabi xaamili lqur'aan ninku markuu qur-aanka soo xambaaro aadaabta laga rabo iyo sida uu u dhaqmayo albaabu saadis fii aadaabi alqiraa'ati marka aad qur-aanka akhrinayso aadaabta lagaa rabo wa huwa mucdamu lkitaabi wa maqsuuduhu qur-aanka sida loo akhriyo iyo aadaabta ku saabsan iyo axkaamta ku saabsanna waa kitaabka badankiis iyo maqsuudka kitaabka albaabu asaabic fii aadaabi annaasi kullihim maca alqur'aan hadda nin baranayo iyo mucallim iyo kasoo hadlayo muslimiintoo dhan sida la rabo inay qur-aanka ula dhaqmaan albaabu saabic albaabu athaamin fi alaayaati waasuwari aayadaha iyo suuradaha almustaxabati la sunneeyo fii awqaatin wakhtiyaalaha qaarkood in la akhristo wa axwaalin iyo xaalada makhsuusatin gaar ah aayadaha ama suuradaha la akhrisanayana wuu baabkaas albaabu taasic baabka sagaalaad fii kitaabati alqur'aan qur-aanka sida loo qorayo wa ikraami lmusxafi iyo qur-aanka musxafka qur-aanka in la weyn la maamuuso sida loo maamuusayo waxa laga rabo qofka albaabu alcaashir baabka tobnaad fi dabti alfaadi lkitaab kitaabkan alfaadii ku soo aroortay ee adag dabdinteeda ayuu ku saabsan yahay baabkan tobnaad waa midkii uu sheegayay oo siday u kala horeeyaanaan usoo kala hormarinaya u dhahayay intaas marka kitaabka muqadamadiisii weeyaan iyo sidii uu shuruudda iyo qaabka uu kitaabka ku soconayo marka wixii ka dambeeya albaabulawel iyo ayuu bilaabayaa hda aakhiruhu wbillahi towfiiq sala allah wslama cla nabiyina muxamed casharka kale bacd almaqriba in sha allahu tacala akhrinay